Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay kulan looga hadlayay dabagalkii kormeerka mashaariicaha ay bixiso hay-adda WFP. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galaya agaasimaha waaxda mashaariicaha ee Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, xubno ka socday hay-adda WFP iyo daneeyayaasha mashaariicda hay-adda. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa ka warbixiyay ujeedka iyo muhiimadda uu leeyahay kulanka.
thematic areaska mashaariicda WFP ay fuliso way badan tahay laakiin anaga iskoorkeena waxaan kusoo koobnay inaan fiirino nutrition program oo relief hostaga iyo weliba school feeding programska ay ka wado ilaa afar state WFP waxaan tagnay Jubbaland Kismaayo Hirshabeelle Jowhar Galmudug waxaan tagnay Dhuusamareeb Baydhabana waxaan tagnay Sokosin waxaan ka tagnay Baydhabo ujeedada laga lahaa waxay ahayd in mashaariicda WFP la hubiyo in ay ku allaangelaysan yihiin qorshihii horumarinta qaranka sagaalaad iyo weliba contributionka ay ku sameynayaan communitiga findingska marka waxa waaye maxaa fadhigii kusoo aragnay afarti location aan tagnay dhuusamareeb jowhar baydhabo iyo kismaayo laba location dhuusamareeb iyo jowhar waxaa ka socday school feelings oo wfp ee waday stadyada kale wax feedina kama soconin laakiin waxaa ka socday mashaariicda sida nutritionka iyo healthiga waxyaalaha finance ku jira qaybtooda loo dulqaadan karo runtii maba ahaba oo waxaa ka mid ah in qiimaha priceka ay ku helayaan adeega uu runtii qaali yahay marka loo barbar dhigo meelaha kale in lacagihii loogu talagalay in la siiyo qiimo ka yar qiimihii runtii ay helayaan in badeecadii loogu talagalay ama quudkii loogu talagalay ama wixii loogu talagalay dadka danyarta ah magaalada lagu iibinayo oo runtii waa arrimaha isdabamarinta iyo musuqmaha suuqa iyo mismanagementka finanska runtii reportka uu ku tilmaamay arrimaha coordinationka oo runtii innaga ku dhinataa waxay nooga soo noqonayaan ka dowlad ahaan in w f b iyada coordinationka dowladda ay samayso wax runtii magaca dowladeedu fiicanna maaha wasaarad qorsheyn heer federaal iyo heer maamul goboleedna ku fiicanna maaha in iyada hay-adihii dowladda la isugu yeero meeting la isugu waco la yidhahdo kaalaya bal idinku shaqada idinkaa lehe wada hadla oo sidaad u fulmi lahaydeen runtii taasna waxaan ka qabanayna mudan agaasimi